أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon faahfaahinno dheeraadaha oo laga helayo khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey weerarro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland oo shaaciyey inay xidheen ereboorada gobolka gado xilli ay sii xoogaysatay khilaafka maamulkaasi kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya in ka badan soddon ruux oo tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay jasiiradda madagaskar kadib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen kataib al akhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii sagaalaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka mid ka mida beelaha dega wilaayadda islaamiga ah ee gado ayaa shaacisay in naf iyo maal ay kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika kadib kulan ku soo gabagaboobay degmada ceelcadde hoggaanka dhaqanka ee beesha mursade oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid suldaankii beesha ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha jamaadul awal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay maanta kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow oo ka mid ah deegaanada hoostaga janaale waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi dhanka kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta idow dhigaal ee magaalada baydhabo waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadah looga maqlayay xaafadaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana halkaas ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada bay waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ku dileen murtad lagu magacaabi jiray isaaq sangar kaasi oo caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda ah ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka alonge ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadah looga maqlayey deegaana ka fog goobta uu dagaalku ka dhacay waxaana dagaalkaas allah fadligii lagu dilay saddex askari oo kufaarta kenya ah maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kolonyo askarta saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka wargaduud ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera weerarkaasi dhabagalka ah ayaa lagu dilay siddeed askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah waxayna mujaahidiintu kamiinkaasi ku gubeen gaari kooyal ah oo qori dhishiikaha saaran yahay howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda ah ee kenya ayaa ku dabafielaya weerarada geesiyada tawxiidku ay ku naafeenayaan cadowga allah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey inay xidheen ereboorradii gobolka gado xilli uu sii xoogaystay khilaafka maamulkaasi kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xiisado colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa laga soo sheegayaa xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaad daacad u ah xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa isku urursaday halka loo yaqaano kaboore ee magaalada kismaayo halkaasoo ay difaacyo ay ka qoteen goobjoogyaal ayaa soo tabiyey in kumnaana maleeshiyaad ah oo daacad u ah murtad axmed madoobe ay isku gadaameen xarumaha muhiimka u ah maamulka iyadoona amar lagu siiyey inay la dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda riddada ee xaafadaha kismaayo isku abaabulayo maxamed ogle oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka riddada axmed madoobe ayaa ku dhawaaqay inay xireen dhammaan garoomada diyaaradaha gobolka gedo islamarkaana ay mas-uuliyiinta kooxda riddada ka mamnuuceen inay tagaan jubbada hoose iyo gedo ogle ayaa amar ku siiyey ciidamada maamulkiisa inay tallaab adag ka qaadaan cid walba oo isku dayda inay carqaladayso waxa uu ugu yeeray doorashada jubbaland
garbaharey kama degi kartaan gada meel ka midood ka degi kartaan lama arko waxba amisom ha wicina garoonnada annagaa amarnay mana inka yeelin waxba waqtigaas ka wicina ree kismaayo waxa maanta kismaayo laga sameeyey waxaa la soo wadaa ka daran ciidamada amniga amar cad bay haystaa magaaladan amni xumo kama dhici karto madaxweyne xasan weligiiba wuxuu yidhi soomaaliyo heshiisa oo dunida heshiis laah war madaxweyne soomaaliyo heshiisa xaggee taallaa galmudugay xabad ka socotaa hirshabelle xabad ka socotaa baydhabaad xabad ka riday jubbalantii soomaaliya ugu nabadda badnayd yaad hadda rabtaa inaad xabad ka riddo wasiirka arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa xasan gurguurta ku eedeeyey inuu dagaal siyaasadeed iyo mid beeleed ka hurinayo geyga soomaaliya isagoona tusaale u soo qaatay colaadaha ka jira gobollada dhexe maamulka ashaacira dirarka jubbaland wuxuu qiray inuu lahaa amarkii lagu celiyey diyaarad ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada taasoo shalay laga celiyey gegidda diyaaradaha degmada garbahaarey ee gobolka gedo ciidamada xabashida ee ku sugan degmooyinka doolow luuq baardheere iyo garbahaari ayaa ku wargeliyey diyaaradaha gobolka ka shaqeeya inaysan soo qaadi karin xubin ka tirsan kooxda riddada arrinkaa oo bannaanka soo dhigaya in xasan gurguurta iyo xamse cabdi barre aysan ka talin meel ka baxsan magaalada muqdisho khilaafka siyaasadeed ee kismaayo ka jira ayaa meeshii ugu sarraysa gaaray waxaana laga cabsi qabaa inay dhacaan dagaallo hor leh iyadoo axmed madoobe uu qorshaynayo inuu beri mar kale iscaleemo saaro in ka badan soddon ruux oo tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay jasiiradda madagaskar kadib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya xeebaha badweynta hindiya ayaa ku waramaya in doon ay saarnaayeen tahriibayaal u badan soomaali ay ku quustay jasiiradda madagaskar halka mid kalena la la'yahay meel ay jaaniya cirib dhigtay elwareedyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dad gaaraya soddon iyo shan ruux ay geeriyoodeen kuwaas oo badankood u dhintay gaajo iyo haraad doomahan oo ka shiracday xeebta mombaaso ayaa wararku tibaaxayaan in midiba ay saarnaayeen ugu yaraan soddon iyo shan qof muddo ka badan shan iyo toban maalmood ayay doonyahani ku jireen badda kadib markii laga furtay motooradii saarnaa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii soo badbaaday waa qeyb ka mid ah dhibaatada ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasoo boqolaal ka mid ah sanad kasta ay ku dhammaadaan badaha caalamiga ah iyagoo raadinaya nolosha dhalanteedka ah ee loogu sheekeeyey inay taallo yurub iyo ameerika mahadsanid caliyare kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii sagaalaad mashruuca saka qaybinta xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa filimkaa soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا fiidiyo wan oo ah mid kooban waxaa la daawan karaa saddex daqiiqo lix iyo labaatan sekin waxaana uu ku saabsan yahay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee laga qeybiya degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kataa'ib al ikhbaariya ayaa markan baahisay qaybta sagaalaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool iyadoona soo bandhigtay qaar ka mid a dadkii loo abuurayay mashruuca dhaqaalaha kuwaas oo qaar ka mida la siinayo soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarka kalena la siinayo shan neef oo geel ah waa qaybtii dhaqaale abuurka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay u sameynaysay qaar badan oo ka mida dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaa filimkan ka soo muuqanaya qaar ka mida dadka nasiibka u yeeshay in dhaqaalaha loo abuuro waxayna mahad alle kadib u mahadceliyeen xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoona tilmaamay in xoolahan ay dhaqaalaysanayaan sakada soo socotana hadduu alla idmo ay qayb ka noqonayaan dadka muslimiinta ee laga qaadayo sakada cabdilaahi cusmaan oo jooga hadda dalaalka saakow soddon iyo shan neef ari ah faraxsananaa maanta alxamdulilah marba faqri ala maanta taajir baa noqday ilaahay mid kor ha ka dhige gaal alla ha burburiyo magacayga waa macna cali xasan xuseen deegaankayga waa aadam hiray oo tuulo qogow hoos imaad degmada saakow waxaa liisiyey soddon iyo shan neef ari ah ilaahay aad u mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan marka waxaan leeyahay islaamka allah cizay gaalada allah jibiyo marka anigana waxaan rajaynayaa inaan zake aan bixiyo oo arigan aan aad aan anaha aniga aan dadaalo arigan aan dhaqaaleeyo zake in layga qaado ayaan aad u rajaynaya ariga aan dhaqaaleeyo cabdiraxmaan musdaf waxaa lee siiyey soddon iyo shan neef oo ari eh hadda iyo koob eh nabad iyo guul ah siiya islaamnimada allah ha qaweeye marow dhaahir aadan deegaanka aan joogo waa degmada saakow shan neef oo geel ah farxaddaydu waa fiican tahay walaayada ayaana ku mahadsan
xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dad badan oo muslimiina u abuurtay dhaqaalo waxaana dadkaasi la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah shan neef oo geel ah iyo toban neef oo lo ah waxaana dadkaasi lagu dhiirageliyey in xoolaha ay dhaqdaan ayna noqdaan dadka muslimiinta ah ee qaybta ka noqonayo dadka sakada bixiya ee siiya dadka masaakiinta iyo fuqarada ee ay ku waajibtay in sakada la siiyo
جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa shaacisay in naf iyo maal ay kaga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika kadib kulan ugu soo gabagaboobay degmada ceelcadde casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado iyo beesha bahaguleed ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gado kaasoo kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasiyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan munaasabadan waxaa ka hadlay waxgaradka beesha bahaguuleed oo ka hadlay kulanka iyagii wilaayada dhex maray waxaan iniin sheegayaa anoo ku hadlaya afka beesha inaan ku garab taagannahay gabdhaha annagana ay caagta tolon iyo buskudka iyo burka dubayaan raggannaga naqiimyada iyo odayaalka iyo nuqubada ahna nafti iyo maalkaba aan idinla garab taaganay walaalaha mujaahidiinta geeska bariga afrika inaan garab istaagna anoo ku hadlaya magaca beesha bahaguuleed inaan annagu iyo walaayada aan meeshaan ku qaadanay shir shirkaas oo ku dhammaaday guul isafgarad waxaan ku wada hadalnayna waxaa ka mid ahaa qodobada kow in beesha iyo walaayadu iska garbsato la dagaalanka cadowga iyo waxa la jiro waxay beeshu taageertay siraaca ka socdo geeska afrika iyo dhammaan daafaha caalamka waxay kaloo beesha iyo walaayadu isla afgarteen in ay waxbarashada la siyaadiyo oo doorooyinka la badiyo haddaan nahay nabadoonyada beesha bahaguuleed waxaan ka nimid darfo kala dheerdheer intaas juhdiga aan ku bixinnay waxaan u soo marnay in mataqaanaa walaayada aan la shirno oon kala shirno wanaagga horumarinta diinta kutubka ilaahay iyo saan kor ugu qaadi lahayn sidoo kale waxaa madasha ka hadlay nabadoon nuur cabdi aadan oo ah nabadoonka beesha bahaguuleed isagoona sheegay inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa weeye marka beeshu waxay qaadan maanta go'aanka saxiixda inay gaalada la dirirto caddaan iyo madowba leh inay la dirirto go'aankaasay qaadatay waxaa kale oo ay qaadata beeshu shareecada islaamka inay ku dhaqanto kitaabka allah subxaana wa tacaala aysan xagga iyo xagga aysan oga leexanin maanta maadaama ilahi subxana wataala uu noo soo dejiyey oos allahna yidhi in ilxukmu ila lilaah amar an laa tacbuduu ilaa iyaah maanta beeshu waxay diyaar u tahay kitaabka allah subxaana wa tacaala garab istaagiisa iyo inuu noqdo litakuuna kalimatullahi hiya alculya ilahay kelimadiisa inay sare noqoto oo raaya tawxiidka maanta meel kasta oo waddanka laga tahay ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas ayaa kulanka ka hadlay isagoon halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan maanta waxaa jiro siraac u dhexeeya bayna alxaq waalbaadil intaas u dhexeeya macnaha loolanka socdo idinkana dad muslimiin ah tihiin waxa laydinka suwaayo ama dowraadka diinaga loo soo celcelinaya qofka wuxuu barto ehel u noqdaa waxa weeyaan waxay tahay waxaan waxa u soo celcelinayno un ummadda waxa weeyaan diinta ilaahi subxaana wa tacaala uu u celcelinayna inay bartaan ay dowraadka waxa weeyaan diiniga ay qaataan in ay diintooda ehel u noqdaan ay bartaan ku camal falaan dabadeedna waxa weeyaan ay ummaddii ay sii gaarsiiyaan ayagoo dufaacanayo oo waxa weeye xurmaadkooda iyo sharafkooda ilaashanayo inay noqdaan dad diineed inay noqdaan ayaa la rabaa weeyaan diinteennan aneefiga ee toosan lagu soo duulay cadowga uu doonayo in waxa weeyaan een, dalkii iyo diinta intaba uu dabagediyo oo waxa weeyaan baadil iyo quran iyo diin la-aan iyo dimuqraadiyad lagu soo dabaalo maanta waa inaan geerida ka xigna arrinka noocaasa oo aan jihaad u istaagno oo ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta een, waxa weeyaan hortaagan cadowga aan garab siino oo noqono odayaal een, maalinne waxa weeye cadowgu horarka ad- hortaagan habeenkiina ilaahi subxaana wa tacaala uu ah caabidiin een, dhanka kale ummadoodu waxa weeyaan een, khayrka iyo wanaagga iyo dacwiga gaarsiin kulankan beesha bahaguleed ee ka dhacay degmada ceelcadde ayaa qayb ka ah kulan dhowaan ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaasoo lagu heshiisiinaya beesha horaarsame ugu dambayntiina hoggaanka dhaqanka ee beesha murusadeha ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid suldaankii beesha ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya allaha u naxariistee waxaa magaalada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ku geeriyooday suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq oo ahaa suldaankii beesha mursade ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaanka ayaa ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada jilib iyadoona lagu aasay qumuuro ku yaala degmadaasi waxaana geerida suldaanka ka tacsiiyey ugaaska guud ee beesha mursade iyo nabadoonnada beesha odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid suldaanka iyagoo tacsi u diray ehelka iyo qaraabadiisa anigoo ah weelka beesha saddex iyo sagaal umurursade waxaan halkan tacsi uga dirayaa uga tacsiyeynayaa dadkii ahlada ahayo maxamed deeq oo ka geeriyooday nabadoonkii suudaankii dadkii uu ka geeriyooday uu ka baxay maaragtay ilaahay booskiisa allah u bixiyo ayagana maaragtay samir iyo iimaan allah ha ka siiyo Een, intaasna waxaan ognahay nin aad u macriifo badan oo qaaliho ahaa Een, waxaan ognahay nin aad yacni u firfircoon buu ahaa Een, wuxuu ahaa nin bashaasha oo aab u furfuran wuxuu ahaa nin ummadda xiriiriya dadka xiriiriya oo maaragtay soo dhoweeya oo cid kasta soo dhoweeya runtii khaasatan aniga maaragtay isagoo jamaama joogo markaan jirib meelaha aan imaado gobolka aan soo galo waa ii imaa jiriya waa isdabeyno walaalka aadaan maaragtay iskugu dhoweyn markaas waxaan leeyahay hooyo saciido iyo ahalkoodii iyo gabdhihii wa wanaagsanaa iyo dadkii ahalka ahayo oo u dhalay ilaahay khayr iyo ajir iyo xasanaad iyo wiilashii dhammaantood ahalkiisoo dhan si guud iyo si gaaraba iyo qabiiladii ou odaga u ahayo meesha deganeed waxaan leenahay samir iyo iimaan allah naga siiyo gadaashiisana allah nama lumiyo Een, asagana janatu firdows allah u bishaareeyo waxaan halkan uga tacsiye uga diraynaa dadka dhalay oo waalidiinta ah oo maxamed maxamuud dhalay ee dadkii ou dhalay oo caruurtiisii aheeday xilahaddow lahay ahalka qabiilka muslimiinta waa dhammaan walaayada nuuc walbay yihiinba waan uga tacsiyeynaa insha allahu tacaalaa ilaahigii subxaana watacaala ee walaalkeenna ha u naxariisto ee beddel khayrana allahaasa siiyo annagana bacdiga alla nama fidneeyo si guud haddaan nahay odayaasha waxaan diraynaa tacsiyahaas guud waxaan u diraynaa in allaale iyo inti taqiinay oo dabeecaddiisa taqiinay oo farsamadiisa taqiinay oo dhalintiisa taqiinay oo waxqabadkiisa taqiinay oo la soo shaqaysay oo si guud iyo si gaar ahanba u taqiinay dhammaan baan u wada tacsinaynaa walaalkaas ilaahi subxaanahu watacaala sabri iyo maaha idinka siiyo kuwii ilaahi subxaanahu watacaala bedel khayr qaba oo siiyana allah idinka dhigo asigana waxaan leenahay jannatulfirdowsa allah kuugu bishaarayaan leenahay ummadda muslimiinta ah oo deggan jubbooyinka dhammaantood walaalkood ayuu ahay kula shaqeeyo shareecada islaamka u matelo beelaha dega jubbooyinka ka xi- ka xigo walaalaha la degan insha allahu tacaala waxaan leenahay adinkana garabkiinna insha allahu tacaala walaal baa soo istaagi doona biidni illaahi tacaala walaalkaasna dhammaantaynba waa naga wada baxay waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo allaha u naxariistay suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq ayaa xanuun haya kadib ku geeriyooday magaalada jilba waxaana aaska janaasada suldaanka ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaaladaasi mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimo oo aad si toosa uga dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo dib aan mar kale ugu kulanno ayaa noo madala insha allah inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu